kitaabu ljanaa'is janaasooyinka kitaabkoodii haadaa maxaluhu kan waa meeshii looga hadlaayey aljanaa-is waa jamcu janaazatin janaaze iyo jinaaze labada waa la dhihi karaa janaaza bifatxi ljiin iyo jinaaza bikasri ljiin labadaba waa la dhihi karaa meydkaa la yidhahda labadaba culimo kala qaadeen ay yidhahdeen janaasa oo yidhahdeen alfatxu lil lilacla meydka iyo sariirta haddii laysi saaro janaasa waxa weeyaan alfatxu lilacla waxa weeyaan kan fatxaha wuxuu iska leeyahay meydka waalkasru lilasfal kasruna wuxuu iska leeyahay sariirta hoose oo waxay dhahdeen janaasa haddii la ihahdana waa meydka jinaasa haddii la ihahdana waa sariirta uu saaran yahay marka waxaa tidhahdaa alaclى lilaclى wاlsfal lilasfal ama waxaa tidhahdaa alfatxu lilaclى janaasa markaad fatxa tidhaahdo meydkaa koreeya meydka wey wاlkasruna lilsfal oo ah sariirta saasna culamada gobola u kala qaadeen kitaabu ljanaais janaasooyinka kitaabkoodii marka janaasooyinka waa waxa weeyaan waa jamcu janaasa janaasaduna waa maydka weeye maydka waxaa kaleeto la yidhaahdaa sidaan sariirtana waa la yidhahdaa jinaasa haddii la yidhahdo sariirta maydka la saaray laftigiisa marka axaadiis aad u badanuu kusoo arooriyey oo ilaa lixdan iyo shan xadiia laakiin uusan baabyaal u samayn can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala اllahu calayh wasalam aksiruu badiya dikri dikra haadimi ladaad macaanyaalka midka gooyo xasuustiisa almowti ee mowtka ah rawaahu tirmidiya weli wاnasaa'iyu wasaxaxahu ibnu xibaan ibnu xibbaanna waa saxiix yeelay xadiidka tirmidi xasan uu ka dhigay ibnu xibaan waa saxiix yeelay xaakim waa saxiix yeelay sidaasoo kale xaafidu dahabi waa ku waafaqay alcalaamatu albani irwa lqaliilka waa ku saxiix yeelay xadiid saxiix oo haabita weeye xadiidka waxaana laga faa'idan laga qaadanaa waxa weeyaan in qofka muuminka sida ku habboon ay tahay mowdka wax badan inuu inuu soo xasuusnaado oo usan halmaamin taasaa laga qaadanaa maxaa yeelay qofka marka uu mawdka xasuusto daacadu waa u fudaane xumaanta waa ka joogaa waxa wey adduunyada ka dabadhaceeda iyo iska dabaridkeeda waa iska dayna aakhiradu u sacyina markaa qofka mar hadduu mawdka xasuusto adduunyada tirada badan jacaylkeeduna waa waxa dadka halaaga waxa dadka waxa weeyaan qofku markuu adduunyada jeclaado aakhiradu badanaaba halmaama wax kasta oo uu ku soo xasili karo hadday tahay waxa weeyaan dhiig muslim hadday tahay tuugo hadday tahay khiyaano hadday tahay boob iyo biliqo wax kasta oo uu ku soo xasili karo u ku raadina mar hadduu aakhirada halmaamo adduunyadiina jeclaado marka qofku marka uu aakhirada xasuusto waxa weya jacaylka adduunyadu waa ka yaraana wuxuu garanaa inaysan wax qiimaal weyn la ahayn adduunyadu oo la iska dabarido marka aad waxaa yaraanaya nahmadii iyo mamanaantii uu adduunyada ku mamanaa marka qofka aaday ugu fiican tahay inuu wax badan mowdka xasuusto thaabit lbunaani waa taabici waa ardagii anas ibnu maalik wuxuu dhihi jiray duuba liman dakara saacat almowt waxaa liibaanay oo jannada u sugnaatay qofka xasuusta saacadda mowdka wamaa akara cabdun almowta ilaa ru'ya dalika fii camalihi qof mawdka xasuustiisa badiyaa ma jiro ilaa camalkiisay ka muuqata qofka waxa weeyaan markuu mawdka xasuustiisa badiyo camalkiisay ka muuqata xiliyat awliya ku sugan marka abidarda laftigiisu saasuu dhihi jiray wuxuu dhihi jiray marka janaasa soo marto wuxuu dhihi jiray uqduu fa ina raa'ixuun waxa weeyaan sii kalaha annaguna galabtaan kasoo daba dhimanaynaa saasuu dhihi jiray macnaha mawdkiiu kusoo xasuusana markaasuu dhihi jiray uqduu fa ina raa'ixuun sii kalaha waa idin kasoo daba caraabayna anaguna waa soo caraabayna annaguna raadkiinaan kusoo soconna ama wuxuu dhihi jiray ruuxu hadday galabtii oo kale tahay fa ina haaduun sii caraaba annaguna subaxdiiaan idinka daba imaanaynaa markaasuu dhihi jiray mawcida baliiqa wagaflatu sariica waxa weeyaan mawdku waxa weeyaan waa weeno aad u xeel dheer hafladuna waa deg deg badan tahay kafaa bilmowti waacida markaasuu dhihi jiray waxa weeyaan mowt ah qof ugu filan waano yadhabu lwalu falwalu wayabqa alaakhiru laa xulma lahu waxa weeyaan qofka hore tega kii kalea ka daba tega waa noocaas marka waano qofka waa ugu filanta waxna waa ku fahmi karaa mowdka marka qofku inu aad u xasuusto mowdka waa fiicanta can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam akiruu badiya dikri dikra haadimi ladaad haadimi oo daala waa la wariy haadimi ladaat macaanyaalka midka gooyo wey qaadicu ladaad wey waxaa kaloo la wariyey dikra haadimi oo daal ah midka dumiyo wey macaanyaalka waxyaalihii la jeclaayo dhan isagaa dumina waxaa kaloo la wariyey zaayi dikra haazimi ladaad macaanyaalka midka jabiyo wey haziima soo jab maaha almowti ku bayaani marka almowti almowtu almowta intuba waa banaanta icraabahan almowti ee mowtka ah aad leedaa ku bayaanin ama waa ka bedelanay hadii la godana khabara laga dhiga mutada loo soo qadara haddii la kor dhigana acni lmowt aad leedahay rawaahu timidiyaa wariyey wanasaa-iyu wasaxahu bnu xibaan wa can anasin radia allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam laa yatamanayanna yuusan jeclaanin axadukum qof inin ka mid ah almowta geerida lidurin liajli durin dhib dartiis yuusan u jeclaanin dhibkaasoo yanzilu bihi ku degaya fa in kaana hadduu yahay laabudda lagama maarmaan mutamaniyan mid jeclaysanaya falyaqul ha yidhaahdo allaahumma allow axyinii inoolee maa kaanat ilxayaatu noloshu intay tahay khayran lii mid ii khayr badan wa tawafanii i oofso idaa kaanat ilwafaatu geeridu markay ahaato khayran lii mid ii khayr badan muttafaqun calayh xadiidkan anas ibn maalik radia allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxuu yidhi laa yatamanayanna yuusan jeclaysanin axadukum qof inin ka mida almowta geerida lidurin liajli durin dhib dartiisna yuusan u jeclaysan dhibkaasoo yanzilu bihi ku dega qofka haddii dhib ku dhaco dhibkaasu wuxuu noqon karaa waxyaala badan wuxuu noqon karaa fakri iyo gaajo wuxuu noqon karaa dayn lagu leeyahay wuxuu noqon karaa jiro iyo xanuun dhibay dhaawac soo gaaray waxa weeyaan dhibaato ku dhacday oo adduunyo yuusan u jeclaysanin geeri ousan idhi ilaahu naftayga qaad ilaahu iga qad yuusan dhihin waa arrin khatar ah waa arrin khatar ah weeye xadiidka marka taasuu nahyinaa waa xaaraan mana banaana mana bannaana laba arrimoodaana loo diidaa midda koowaad waxa weeyaan waxay tusaydaa argagax aad ka argagaxaydoo qadarkii alleh dhibaa ku soo gaaray ama waa dhaawac ama waa faqri ama waa xanuun kale marka ilaahu naftayga qaato waxay tusaydaa waa maxay jazac argagax tan koowaada loo diidaa waxay tahay ana haadaa yadullu cala aljazaci min albalaa inaad dhibaatadii kugu dhacday ka argagaxsan tahay oo sabarkii la reebay in balaayada iyo dhibaatada lagu sabro waa lagaa waayo oo qadarkaad ku sabarto tan labaadoo loo diidayaa waxay tahay waxa weeye nimco ilaahay leedaa ilaah iga suuri xayaatadu waa nimca nimca ilaahay ku siiye weeye fawaa'id badan ayaana ka ratimayda sababtoo ah inta aad nooshahay fursad haysataa dembi aad horay u gasho meel kuugu qornaa inta ka toobad keento in lagaa tiraa dhacdo xasanana inaad shaqaysataa dhacdo laakiin mar hadday naftu kaa dhacdo labadaas fursadoo waa ku dhaafeen hal xasano kuma darsa kartid waxaad hore u shaqaysatay hal sayi-ana waxa weeyaan sabab uma noqon kartid in laguu dhaafo adiga marka fursad weynaad iska dayice qofka muuminka xayaatadiisu waa khayr nabiga sala allahu calayh wasalam xadiidka bukhaari min xadiid abi hurayra waxaa ka sugan inuu yidhi laa yatamanayanna axadukum almowt war qofkiiyuu jeclaysan geeri fa imaa muxsinan falacalahu yasdaad hadduu yahay qof awalba wanaag ka shaqaynayey waxaa dhici karta inuu siyaadsado wa imaa musii'an falacalahu yastactibu hadduu xumaan ka shaqay jirayna waxa dhacda inuu waxa weeyaan toobad keeno yastactib inuu waxa weyan xumaantii uu ka laabto oo ilaahay weynaa raaligelin ka dalbado taasaa dhici karta marka waa noocaas weeye marka qofka haddii naftu ka dhacdo waxa weyan waxa weyan khalaas fursaddii waa dhamaaday dembina kama toobad keeni karo xasana ma shaqaysan karo marka qofka intuu noli waa fursa marka inaad tirahdo ilahu nafta iga qad waxay tusaydaa inaadan waxaad u nooshahayba oqoonba adiga dhawda waxaad u nooleed maxay ahayd dembi hore tood gashay inaad ka toobad keento xasana cusub inaad shaqaysato saasaad u lan fursadaasaa la raba inaad ka faa'idaysato haddii qofka awalba iska sida xoolihii u noolaa markii nolosha adduunku la xumaatay ilahu nafta iga qaado iska le iska qayliya marka labadaas arrimoodaa loo diidaya waxaa jirta ahlcilmiga gabal yidhi waxaa la diidayaa waa markii dhibaato kugu dhacday oo adduun ay tahay amaa dhib aakhiro oo diinteediiya khatar gashay ilaahu intii aan fidnoomi lahaa nafta iga qaad inaad tirahdaa waa sawaabta taas la diidi maayo taas la diidi maayo waxaynu u dariishaday xadiidka waxa weeyaan anas cinda anasaa'iyi waxaa sugan laa yatamanayanna axadukum almowta lidurin nazala bihi fi dunya fabisaw fi dunya adduunyada xadiiskaasaa loo dariishaday waxyaalaha tusayana waxaa ka mid ah hadday dhibaato diineed ay tahay oo fitno aad diintaada uga cabsato inaad ku ducaysan karto ilaahayba inuu iska kaa oobsado waxaa ka mid ah xadiidka abi hurayra ee waxa weeyaan u soo saaray imaam اlbukhaari saxiixiisa muslim waxa weya xadiidkaas fiiri laa taqum saacata xataa yamura rajulu biqabri rajul qiyaamuhu dhici ma ilaa uu qof soo nin soo maro nin kale qabrigiis oo uu yidha ya laytani makaana allah haddaan meeshaas geli lahaa oon maanta ciidda ka hoosay lahaa iyo xadiidka mucaad waxa way xadiidka mucaad ee tirmidi iyo axmed ay wariyeen xadiis saxiixa ah imaam albukhaari uu saxiix yeelay nabiga sala allahu calayh wasalam ducadiisa waxaa ka mid aheed allahuma inii asaluka ficla alkhayraat wa tarka almunkaraat wa xuba almasaakiin wa an takfira lii wa tarxamanii waidaa aradta biqowmin fitna ilaahow qola haddaad la doonto inaad fidnaydo fatawafanii hayra maftuunin ilahu aniga i oofso aanaan fidnoobin hadaad qolaad la doonto inaad fidnaydo ilaahu aniga i oofso intaanan fidnoobin marka xadiidkaas waxaa laga fahma yidhaahdeen haddii diintaada ad u cabsato inaad dhigi karto ilahu intaanan fidnoobin i oofso saasaa laga fahmi karaa yidhahdeen saasaa laga fahmi karaa saxaabadu sidaasay fartoomeen waxa weeyaan ilaahay way oofsan ma dhihi jirin anas ibnu maalik waxaa ka sugan sida bukhaariiyo muslimba ku sugan inuu dhihi jiray lowlaa anii samictu rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam nahaana an nadcuwa bilmowt la dacwtu bih haddaan rasuulka aanan maqli lahayn asagoo naga reebay mowt inaan alla weydiisano alla waa weydiisa leh bukhaari muslim ku taalla wakadalika qays ibnu xaazim wuxuu yidhi waxaan u imid aan u nimid uu yidhi khabaab ibnu lcarati saxaabigii jaliilka ahaa min asaabiqiina alawaliin ka mid ahaa naga soo booqayno waxa weeyaan u isgubay waa isgubay macnaha xanuunka qofka markuu xanuunsanya in la guba waxyala xalgu daweeye ka mid markaasu wuxuu dhahayay markaan u tagnay lowlaa ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam nahaana an nadcuwa bilmowt la dacawtu bih haddaanan rasuulka alle naga reebi lahayn inaan mowt bariyo inaan mowt barino haddaan rasuulku naga reebi lahayn mowt ayaan baryi lahaa oon ilaahay weydiisa lahay calaa kulli xaal marka arrimo adduunyo faqri iyo xanuun iyo dandarro kalo iyo dhibaato kalo hadday kugu dhacdo xaaraan weeye inaad tirahdo ilahu naftayga qaar ma banaana laakiin fidna haddaad ka cabsato ilaahu anoo fidnoobin oo oofsa waa dhihi kartaa waa dhihi kartaa xadiidkan marka qofkii aan iska daynayn duce uu ku ducaysan karaa nabigu sheegay nabigu wuxuu yidhi fain kaana qofku hadduu yahay laabudda lagama maarmaan mutamaniyan mid jeclaysana hadduusan iska daynayn falyaqul ha yidhaahdo allaahuma alla axyinii i noole maa kaanat ilxayaatu noloshu intay tahay khayran li mid ii khayr badan noloshu goormay kuu khayr badan tahay waa intaad sayi-a ka toobadkeeneedo amaad xasano shaqaysay intaasay noloshu kuu khayr badantah wa tawafanii i oobso idaa kaanat ilwafaatu geeridu markay noqoto khayran li mid ii khayr badan haddaadan xasano korobsanayn oo sayi-aad aad kororsanayso waxa weeyaan waxaa kuu qayr badan inaad adduunka ka tagto intaadan balaayo isku rarin marka haddaan xasana kuu kordhayno sayi-aad iyo macaasi ay kuu kordhayno inaad iska tagtaa kuu ron marka markay geeridu i qayr badanta ilahu i oofso muttafaqun calayh wa can burayda radia allahu canhu can nabiyi sala allahu calayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi almu'minu qofka muuminka ah yamuutu waa dhintaa bicaraqi ljabiini wejiga dhilibkiisa ayuu ku dhintaa rawaahu alaaatu saddexdii yaa wariyeen rawaahu alaaatu saddexdii yaa wariyeen ka saddexdii yaa wariyeen haddii la yidhahdo waxaa la rabaa inay noqoto waxa weeyaan tirmidi iyo nasaa-i iyo abu daawuud saasaa la rabay soo maaha xadiidkan marka waxa weeyaan khada ah ku jira ama wahmi xaafidku uu ismoodsiiyey weeye sababtoo ah xadiidka xadiidka saddexdaasu ma warin saddexdaasu ma aysan warin xadiiska saddexdaasu ma warin waxaana reebay in saddexdaasu ay noqdaan saddexda wariday xadiidkan waxaa wariyey nasaa-i waa uu wariyey sidaasoo kale tirmidina waa wariy ibnu maajana waa wariyey marka abu dawuud ma warin saddexda saddex waa wariyan sunan ka mid a laakiin saddexdii la rabay ilaa athalaat hadduu yidhahdo muqadimadu kusoo sheegay wuxuu la jeedaa abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i kana abu daawuud ma warin ee waxaa wariyey tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu maaja saddexdaas kalaa wariyeen marka waa wahmi saddexdiiya wariyeen inuu yidhahdo waxaa la rabay inuu sheego o yidhahdo saddexdaasaa wariyeen uu iska yidhahdo saddexda sheego oo uusan dhihin saddexdii maxaa saddexdii adduunada saasa loo fahmo wa saxaaxu ibnu xibaan ibnu xibbaanna waa saxiix yeelay xadiidka ahlucilmi badan ayaa xadiidka qawiyey ibnu xibaan waa saxiix yeelay xaakim wuxuu ihi saxiixun calaa sharti muslim wawaafaqahu dahabiy dahabi waa ku waafaqay sheekh naasir din albani wuxuu ihi sanadu saxiix xadiis saxiix oo taabida wey xadiidka nabigu wuxuu yihi salى اllahu alayhi wasalam almuminu qofka muminka yamuutu waa dhinta bicaraqi ljabiini wejiga dhadi dhilidkiisu ku dhintaa dhaman dhafoorkiisa oo mididaya ayuu ku dhintaa maxaa loola jeedaa maxaa loola jeedaa laba macno ayay ahlucilmigu ku fasiraan laba macno ayay ku fasireen ola waxay ku fasireen xadiidka waxaa loola jeedaa kinaayatun can kadi lmu'mini wa mashaqati qofka muuminka ah waxaa laga warramayaa inuu ku noolaado waxa weeyaan shaqo adag muuminku wax iska mashaqaysta oo badadaalaa oo iska malayacni u nool ma ahan qofka muuminkaa waxa weeyaan wuxuu ku nool yahay shaqo adag xalaalu raadsana uu ku noolaado waa sooma salaad waxa weyan axkaamtii diintu ilaalina waa halgama xalaashiisa adduunka iyo diintiisa ilaalinteeda labada u halgama marka qofka muuminka wuxuu u noolaadaa camal adagu ku nooli isagoo sidaas u nool ayuu naftu ka dhacayda olada marka saas u fasireen oo muuminku wax oo waxa weeyaan aan dadaalayn oo iska macla yacni oo waqtigiisa iskaga cayaara ma ahan qofka muuminka macnaha labaad waxa weeyaan xadiidku waxay idhaahdeen waxa uu ka hadlayaa waxay tahay naftu markay ka dhacaydo ayuu wuxuu la kulmaa sakaratul mowt adag si dunuubtiisa loogu dhaafo markaasuu dhidida wejiga ka dhidida wejiga ayuu ka dhidida marka sidaasa qowlka labaad qowlkaas ayaana waxa weeyaan xadiiska daahirka macnihiisu uu yahay almuminu muminku yamuutu waa dhintaa bicaraqi ljabiin waxa weyan dhafoorka dhididkiisu ku dhintaa sababtoo ah xadiidka in sidaas macnihiisu uu yahay waxaa tusaya wiil u dhalay burayda ayaa wuxuu yidhi wuxuu yidhi oo aabbahay khuraasaan ayuu joogay khuraasaan ayuu aabbahay joogay markaasu wuxuu soo booqday yidhi walaalkiisoo xanuunsan oo sakaraatulmowtka ku jira markaasuu asay asagoo dhididaya wejigiisii markaasuu yidhi allahu akbar samictu rasuulallaahi sala allahu calay wasalam yaquulu mowtu lmu'mini bicaraqi ljabiin marka saxaabiga fahamkiisa waa inuu yahay sakaraatulmowtka inta qofka ku adkaado inuu dhidido taas inay tahay taas ayuu ku tusaa marka sidaas nabigana sala allahu calay wasalam xadiidka caaisha imaam albuhaari muslim ay wariyeen markii uu sakaraatulmowtku hayey waxa weyan mar wejiga saaray markuu ku caburo xanuunka adeegiisu hadba iska wareejinayay isagoo le mowtku sakaraadu leeyahy marka in xadiidka macnihiisu sidaas yahay ayay tuseen marka qofka muuminka ah sakaraatmowtka waxaa laka in lagu adkeeyo oo waxa weyan taasna waa tafiir iyo dembi dhaaf ilaahay dembi dhaaf aan weydiisanaynaa sakaraatmowtka inuu noo fududeeyana waa weydiisaynaa وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أبي سعيد الخدري يا أبو هريرة قال وحي رهدين قال رسول الله رسول كالله صلى الله عليه وسلم لقنوا أميرية موتاكم ضدك إن كدم علي لا إله إلا الله رواه مسلم يا ولي والأربعة أفرت سننك حديثك ولا حديث حديثك أبي سعيد حديثك أبو هريرة waxa weeyaan afarta sunanka iyo muslim ayaa wariyeen waa xadiis saxiixa xadiidku wuxuu daliil u yaho tusaa inay sharci tahay qofka marka mowdku u yimaado sakaraadka uu yahay in loo laqino laa ilaaha ila allah in loo laqino in loo laqino waxa weeyaan sidaas weeye jumhuurtu waxay dhahen waa sunno in loo laqino laakiin alqaadi shawkani wuxuu yidhi waa amar laqinu waa amar amarkun asal wujuubuu keenaa marka waa in la fiiriyo qariinadii ka leexiday wujuubka aawey aw qariinadii ka leexiday ila asalka waxaa la rabaa qaacidada in lagu socdo sidaas ayaa la rabaa marka waa qofka naftu marka ay ka dhacaydo is tirahdo qofkan waa dhimanaha sakaraadka uu ku jiro wey laqinu umeeriya mowtaakum dadka idinka dhimana waxaa loola jeedaa dadka lagu soo xaadiray sidaas ayaa loola jeedaa sidaas ayaa loola jeedaa laa ilaaha ila allaahu u laqina saasuu nabigu yidhi sal allahu alay wasalam marka see loogu laqinaa waxaa la leeyahay qul laa ilaha illa allah dheh aa la leeyahy dheh haddii qofkii qof wax dhihi kara xoogaa oo weli xayaata ku jirto saasaa la leeyahay sababtoo ah nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam wuxuu soo booqday nin ansaar ah oo reer beni najaar ah markaasuu yihi yaa khaal qul laa ilaha illa allah abti waxaad tidhahdaa laa ilaha illa allah ila ansaartu waxay ahayn abti u ahay nabigeen sala allahu calay wasalam markaasuu yidhi akhaalun am camu oo ma adeeran ku ahy mase abti markaasuu yidhi laa bal khaal may abti ad ii ta markaasuu yidhi fa khayrun lii an aquula laa ilaha illa allah masaasa abti ii qayr badan in laa ilaha illa ma ii qayr badanta markaasaa nabigu yidhi nacam waa kuu qayr badantay dheh nacam buu yidhi xadiiskaas macnaha waa kuu qayr badantay dheh wey marka waxa weyaan sidaasaa la leeyahy cabdallah ibnu saalix alfawsaan wuxuu yidhi haddii markaas qofkii uu aad u tabar yar yahay oo aad u liito waxa weeyaan agtiisaa lagu sheega waxaa la leeyahay laa ilaaha ila allah bal inuu laa ilaha illa allah huda yidhaah xoolaha waxaana la rabaa yidhahdeen fuqahadu qofka u meerinaya laa ilaha illlah huda dheh leh inuu yahay qof aan cuqdaduna kala dhexayn waxaana fiican weliba dadka dhaxal kalena inuusan ahayn aa fiican ilaa waxaa dhici karta in shaydaan ku tuuro yidhaahdo wuxuu kuugu meeraa inaad tagtuu rabaa ku dhaxdo marka xoogaa qofku iska un qof kaleo saaxiibkiisa oo wanaagsan oon wax cadaawahuna kala dhexayn maxaa yaele waa katar markaasoo kale hadduu imtixnaaqo yidhahda dhihi ma ee uu saas ku tago waa katar waxa loogu meeraa marka maxay tahay oo laa ilaha illa allah u laqina loo leeyahy nabigaa sheegay sala allahu calayh wasalam nabiga wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi man kaana aakhiru kelimatihi laa ilaaha ila allah cinda almowt qofkay laa ilaaha ila allahu noqoto kelimada ugu dambayda markuu dhimanaana dakhala aljana jannadu galaa yowman maalin un maalmaha ka mida yowman min adahri wa in asaabahu qabla dalika ma asaaba hadduu rabo ka hor wixii rabaa soo asiibin alla soo cadaabo laakiin maalin maalmaha ka mid un jannada waa gela marka dambe haddii qofka kelimada ugu dambayda marka naftu ka dhacda laa ila llahu noqoto laa ilaha ila allah hadday noqoto marka sidaasaa la rabaa waxa weya waxaa la rabaa qofka kelimada ugu dambayda inay laa ilaha illahu noqoto saasaa loogu laqina idan marka haddii la rabo kelimada ugu dambayda inay noqoto waxaa la rabaa markaad laa ilaha illa llahu yidhaha in laga aamuso haddii hadal ka daba maro waa in haddana lagu celiyo oo la idhaahdo laa ilaha illa allahu dheh markuu yidhaha waa laga aamusaa hadallada kale waa in laga fogeeyaa waa in laga fogeeyaa waxa weeyaan haddii uusan siduu laa ilaha illah markuu yidhahsan wax kale muhim uu kuu dhinto waa saad rabto haddii hadal ka daba maru mar kale hadlo laa ilaha illa allahu waa in laa ilaha illa allahu ugu dambayda in lagula dadaalo sidaas ayaa la rabaa in lagula dadaalo ayaa la rabaa taasuna waa sunno muhiim ah qofkana wax u taraysa weeye qofkana wax u taraysa weeye marka sidaas ayaa nabigu yidhi sala allahu alay wasalam marka talqiintan waxa weeye waa qofka inta uu xayir yahay laga hadli maayo marka uu dhinto inta qabriga la-ag fadhiisto midii aheed waxa weya hebelow laba malagaa ku imaanaba indha cagcagaarane ha ka cabsane iskala hadalo taas waa noo soo socda xadiiskeeda waa noo soo socda isla kitaabka buruuqu noogu yaalo waa noo soo socda kaas rawaahu muslim weliy walarbacatu wa can macqil ibni yasaar radia allahu canhu ana nabiya nabiga sala allahu calay wasalam qaala wuxuu yidhi iqra-uu ku akriya calaa mawtaakum dadka ininka dhimanaa yaasiin mawtaakum loola xadiid xadiidkan kanba waxaa loola jeedaa qofka dhimanayo naftu ka dhacaysa ee dadkii dhintay loolama jeedo mawtaakum tawasaad dadka idinka dhimanaya yaasiin ku akriya rawaahu abu daawuud awri wanasaa'i wasaxix ibnu xibaan ibnu xibbaana saxiix yeelay saxiixna ma ahane waa xadiis daciif ah xadiidkan saxaabiga wariyey waa xadiidka macqil waxaa wariyey saxaabiga wariyey waa macqil ibnu yasaar xadiidka saxaabiga wariyey waa macqil ibnu yasaar macqil ibnu yasaar ibnu cabdillaahi almuzani waxaa loo nisbeeyaa musayne waana hooyo awowayaalkiis mid ka mida hooyadiis weeye musaynadu awowayaalkiis mid ka mida hooyadiis weeye awowahaas waa cuhmaan ibnu camarna cuhmaan ibnu camar awowahaas awowahaas weeye marka kaas hooyadiis ayuu ahaa wuxuu ka mid ahaa macqil ibnu yasaar waxa weeyaan raggii xaadiray baycatu ridwaan baycatu ridwaan ayuu ka mid ahaa raggii xaadiray waa ninkii qoday webiga loo yaqaano nahru macqil oo basre ku yaalla cumar ibnu khadaabaa amray isagaa qoday markaasaa loo nisbeeyey markaasaa loo nisbeeyey marka khilaafadii mucaawiya ayuu ku dhintay basra basra ayuu ku dhintay khilaafadii mucaawiya radia allaahu canhu wa can macqil ibni yasaarin radia allaahu canhu an nabiya sal اlahu alيه waslm qaala wuxuu yihi iqra'uu ku akriya calaa mawtaakum yaasiin rawahu abu daawuuda wanasaa-iy wasaxab ibnu xibaan waxaan uga gaabsanaynaa hadalka xaafid ibnu xajar uu ku yidhi talkhiisu xabiirka talkhiisu xabiirka ibn اlcarabi wuxuu ka soo naqliyay ibnu carabigii maaha suufiga ahaa waa ibnu اlcarabi faqiihi maalikiga aha weeye daaruqudni imaamu cilmi cilal cilmiga cilalka imaamkiisii wuxuu ka soo naqlay anahu qaala inuu yidhi hada xadiiun daciifu lisnaad xadiidkan waa xadiid sanadkiisu daciif yahay majhuulu matni matnigiisana aan la garanayn walaa yasixu fi lbaabi xadiid baabkana wa xadiiu ku ansixi ma hal xadiid oo saxiixa oo leh meydka marka qofku dhiman rabo sakaraada yaasiina lagu aqriya ma jiro saasuu yidhi marka xaafid ibnu xajar ayaa talkhiisulxabiibka hadalkaas qiimaha badan ka soo naqliyey imaamu cilmi lcilal imaamu daarqudni idan marka wax xadiis ah oo ku sugnaaday ma jiro qofka dhimanayaaina lagu akriyo qofka markuu dhimanayo hadduu sakaraadayo qur-aan way iskaga akrisan kartaa ama yaasiin haato ama baqara ha haato laakiin waa inaad ogaato inuu qur-aankaas un ay yaasiinku uu ka mid yahay hadaa rabta faatixaad ku akriya hadaa rabta baqaraad ku akriya hadaa rabta yaasiinaad ku akriya qur-aanku ka mid yahay laakiin sunna si gooni ah bal waxa weeyaan haddee dadka gabalkooda intaba la fogaatay waxay moodi jireen waxa weya qofkaan yaasiin lagu akrin qofkay u dhammaatay inuu yahay waxaa la dhaha yaasiinkiiu seegayba waxaana cajaa'ib ah ummadda bidco ma timaado ilaa sunna ka baxda meesha waa an yar tahay ummadda sun xadiiskaa saxiixa ee fiiri aan haddee soo marnay ee muslim iyo sunankaba ay wariyeen ee le dadka dhimanaya u meeriya laa ilaha illa allahu dad u meeriya waa yidhi sunnadaasoo dhan meesha way ka baxay laakiin cagsigeed maxaa loogu dadaali jiray waxa wey yaasiinka war yaasiinka ayuu sheegina laleey markaasa inta la lugeeyo baadiyahoo kale waxaa laga raadiyaa qof yaasiin yaqaan boqol kilomitr laga raadina alal qof yaasiinku ayuu seegi sooma jeed marka wax jira maaha marka yaasiiminta weligaa qofna ha isku yaasiimin adiga laakiin sunadaas nabiga nooleeyo u laqino u meeri laa ilaha illa lah waxaas waxa wax u taraya waxa weye man kaana aakhiru kalaami laa ilaha illa allahu dakhala aljanna taas weeye midda saxiixa وعن أم سلامة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله رسولك الله أسوق عليه صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه والحال يوسوق عليه قد شق أتاقمي بصره أرقيسي فأقمض وأولى به النبي ثم قال وحر إن الروح النفط إذا قبض مكي لقاضه اتبعه وحر البصر أرقى فضج الناس ضد قيليا من أهله إلكيسي تدكاس من أهله إلكيسي كمدا فقال النبي وحر لا تدعوا هو يرنين على أنفسكم نففيالكين إلا بخير خير ماهن فإن الملائكة ملائكته تؤمن ويأمن ذا على ما تقولون وحا أدليدهين ثم قال وحيري اللهم اغفر لي أبي سلامة إله أبي سلامة أدن بالداف وارفع درجة ودرجة دي سنة قرغ قاب في المهديين ذاتك الله نونيي وافصح الله واسعي له أساق في قبر قبر جيسا ونور له الله النور فيه قبرك واخلف إله وقلف نغو حفظي في عقبه ذاتك كتغي رواه مسلم أيها ولي حديثك xadiidka muslim ayaa wariyey weliba waxaa la sii socotay waqfir lanaa walahu yaa rab alcaalamiin ilaahow annagana noo dembi dhaaf asagana u dembi dhaaf ayaa ku jirta ayaa ku jirta xadiidka umi salama radia allahu tacaala canha um lmu'miniin weeye waxay tihi qaalad waxay tihi dakala rasuulu lahi rasuulka allah usoo galay sala allahu calay wasalam calaa abi salama abi salama abi salama kunyadiisii weeye magaciisa waxaa la dhaha cabdullaahi ibnu cabdilasad cabdullaahi ibnu cabdilasad almakhzuumi kunyadu caan ku yahay min asaabiqiina alwaliin weeye uu ka mid yahay waxaa la dhaha waa awalu man haajara bidaciinati ilaa ardi lxabasha nin zawjadiisii la socoto ee waxa weyan xabasho u hijrooday isaga ugu horreeyey xabashu wax uga hijrooday kadibna madiinu wax uga hijrooday nabiga walaalkiis weeyo naasu la nuuga halkaasuu walaal uga yimi nabigu naas la nuugay sida saxiixaynka ku sugan umu salama ayuu guursadoo wiil ayay u dhashayba cumaray u dhashay kadibna markii waxa weeyaan asaga waxaa ku dhacay dagaalkii uxudaa leeb ku dhacay markaa leebkii markuu ku dhacay sanadii afraad ayuu dhintoo hijriyadoo leebkiiya dib dambe waxaa nabarkiiya qarxay mar dambe oo fasasay markaasuu u dhintay sanadii afraad goobtii kuma dhiman isagu sanadii afraad uu dhintay zawjadiisii markaa umu salamana nabiga bacdigiis guursaday salawaat ullahi wasalaamu calayh marka umu salama waxay tihi dakala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka usoo galay calaa abi salama walxaal qad shaqa uu taagmay basaruhu basaru raada waa la godaa waa faacilkii sidaas wuxuu yidhi imaamu nawowi raximah llah xufaadu sidaasay isku waafaqeen iyo culummada ahlu dabdiga ah sidaas ayay isku waafaqeen sidaas ayay isku waafaqeen marka faacila laga dhigay ayadoo indhihii taagmeen indhihim ilaa qofka naftu kaa dhacdo ilmuhu kay kala way kala qaadmayaan indhuhu fa aqmadahu nabigu indhihii isugu dheji marka meeshaas waxaa weeye sunnad weyn weeye waa in la garto qof naftu ka dhacayda markaad u timaado naftu inay dhaxday markaad aragto indhaha waa inaad nab isku siida si aan qofkii foolxumadiis usoo bixin qofkii indhihii hadday saas u kala taagmaan saas u qalalo muuqaal foolxumaa soo baxay qofkii muminka marka xayan wa mayitan waa in la astura marka mar haddaad aragto nafta inay ka baxday kow sunada lagaa rabaa maxay tahay indhaha inaad iskugu qabato nab halkaana inta xarig uga xirto aad halkaas ka xirto inta xarig halkaan garka hoosiisa marsiido ayaa kor madaxa laga xiraa maxaa la rabaa inaa afku kala tegin oo afku nab isku dhego saasaa la rabaa maxaa yeele inta jirkiisu jicsan yaha la rabaa waxaa rabaa inta xarig halkan hoose ka marido maro oo kale calal ah inaad garkan iyo madaxa isku xirto madaxa korkiisa xariga ka xirto sidaasaa la raba faaqmadahu indhihii u laabay uma qaala nabigu wuxuu yidhi wuxuu sheegay indhahan maxaa kala qaadaya nabigu waa kan asaga noo sheegay indhaha wax kala qaadaan indha ruuxa nafta idaa qubida marka la qaado ittabacahu waxaa raaca albasaru arag nafta marka la sii sido ayaa indhuhu u jeeda markaasay raacayo taasna waa meeshay culammadu ka qaateen ruuxdu waa shay oo waxa weeyaan maxsuus oo la arki karo cidda ilahay ugu talagalo inay aragto waa jismi kafiif ah marka fadaja naasu dadaa qayliyeen dadkaasu min ahli ehelkiisi ka mid a markii nabigii sheegay nafta markii la qaado indhuhu inay raacaan macnaheed waa maxay naftiyaa la qaaday wey oo waxa nafti waa ka baxday wey saxaabiga marka dadaa qayliyeen oo markay maqleen ay qayldhamiyeen faqaala wuxu uhi laa tadcuu ha ugu yeerinina calaa anfusikum nafyaalkiina ilaa bikhayrin khayr maahani waa naftiina waxaan khayr ahayna ugu yeerinina fa ina almalaa'ikata malaa'igtu tu'aminu way aaminsataa calaa maa taquuluun waxaad leedihin qofka markaas xaaladaas oo kale naftu laga siibo meeshaas malaa'igta joogtaa aamiinay leedahay dadkiisu waxay yidhahdaan kawan waa arrin khatar ah marka haddaad tiraa marka hoogayo ba-ay maxay leedahay marka aamiinay le khalaas marka balaaya kugu dhacday hadhihi marka hoogayo ba-ayo qayr sheeg markaas aamiin ha kuu tirada malaa'igtu wax wanaagsan waa inaad markaas ku hadashaa si malaa'igta aamiin kugu tira fursaddaas ka faa'iidayso so uma jeedid marka meeshaasna waa khatar qof kasta waxaa la rabaa marka musiibadu dhacdo qofkii uu arko in nafti ka baxday kelimad aan qayr ahayn inaysan ka soo bixin kelimad aan qayr ahayn uma qaala nabigu wuxuu yidhi allaahuma allow ikfir u dhaaf liabi salama ilaahu abi salama u dembi dhaaf warfac allow kar u qaad darajatahu darajadiisa filmahdiyiina dadka la hanuuniyey oo ilaahay hanuuniyey dhexdooda ilaahow kuwaas darajada sare ka sii taas marka maxay tusaydaa sunnada kaleeto waxay tahay qofka naftu markay inay ka dhacday aada ogaato haddaad u timaado dadka waa inaad qofka u ducaydaa dadkiisana waa inaad u ducaydaa munaasib wey dacwadaas maxaa yeele kow horta malaa'igta aaminay leeda tan labaad qofkii waa dhintay waxa weeyaan xaalad cusub u qaabilaya duco weyn u baahan yahay tan kaleeta dadkana sabarsiinay u tahay maydku markaad maydka u ducaydo maydka keliya xataa looma ducay iyagana waa loo duceeya ilaahu rabbiyo dadku ka tegayna xifdi ilaahu baryeel aa la yidhahdaa qalbi qaboojina u maa meel aad u munaasiba meeshaas oo kale baryadu wafsax alla u waasixi lahu asaga fii qabri qabrigiisa tanuna maxay kutusaydaa dadka gabal qabriga in loo waasixina oo sida annagu aan u qodnay uusan ahaanayn dadka gabalna lagu cililiyo taas weeyaan uu xadiisku caddaynaa marka wanawir lahu ilaahu u nuuri fii qabriga talna maxay kutusay xukunka kaleeto dadka qabriga in gabal laga mugdiyeyna gabalna loo nuurina ilahu kuwa loo nuuriya nagu da wakhlufu ilaahu uga qaliif noqo fii caqiibi dadku ka tegey dadkii uu ka dhintay ilaahu u xifdi oo adigu uga qaliif noqo rawaahu muslim ayaa xadiiska wariyey markaa dadkiina waa inaad u ducaydaa arrintaas sabarsiinay u noqone maydkoodii markaad u ducaydo ayagii aad u ducaydo qalbigoodu waa dega markaas marka munaasib wey ducadaas munaasib weyn weeyaan xadiidka aakhirkiisa sidaan sheegnay waqfir lanaa walahu ya rab alcaalamiina ku jirta halkaasna culamadu waxay ka qaateen markaad dadka u ducaynayda adugu inaad iska bilowdo inaad adugu iska bilowdo waana haddii xadiidka ubay ibnu kacab sida kusoo aroortay rasuulka markuu qof sheego oo u ducaynayo badaa binafsihi abu daawud iyo tirmidi iyo nasaa-iya wariyeen waana saxiix naftiisuu ka bilaabi jiray lakiin ahlucilmi waxay hahdeen waa uu sida badane caado iska laazima ma ahayn caado iska laazima ma ahayn وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم حين توفي مركي الله أفسدي سجي والله دبولي ببرد قو أيا لغو دبولي قو أسو حبارات وحويان درك يمن لغو سميه قو يالك يمن لغو سميه أه متفق عليه متفق عليه أن حبارات وحويان ودرك oo lagu sameeyo oo go-yaal ah oo yaman lagu sameeyo wey oo laga sameeyo cutbi ama suuf sida soomaalidu u taqaano suuf suuf carabiga waxaa la yidhahdaa dhogorta idaha midka anagu suuf aan u naqaano suuf lama yidha carabiga ee qutniya la yidhaha qutni ama soomaaligana cutbiya la yidhahdaa laakiin suuf carabiga waa tinta idaha marka waa maryo oo laga sameeyo cutbi ama suuf sidaad u taqaano oo waxa weeyaan yaman lagu sameeyo go sidaasaha lagu daboolay nabiga naftu markay ka dhacday sala allahu alay wasalam can caaishata radi allahu canha ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam xiina tuufiya markii loo absaday sujiya waa la daboolay biburdin go ayaa lagu daboolay go-aasoo xibaratin waxay go-yaasha yaman lagu sameeyo ka mid ah laba a kuu banaan inaad tiraa biburdin xibaratin aad ka sifaydo iyo inaad tidhahdo biburdi xibara waxa weeyaan xibarada go-eedaa lagu dabool oo isku idaafaydo muttafaqun calayh xadiidkaas waxaa laga qaadanaa qofka naftu markay ka dhacdo in korkiisao dhan la daboolo qofku marka horeeto waxa weeyaan cawradiisu xaday leedahay naftu hadday ka dhacdo meel yar inay ka muuqato lama rabo waa in kulligiisa la daboolo maxaa yaele qofku hadduu dhinto inuu isbedelaa dhacda waxaa la diidaya muuqaalka waxu in la arko marka waa inaan cagna la arag madaxna la arag mar haddii qofku naftu ka dhacdo markaas waxaa rabaa indhihii inaad iskugu dhajido garka iyo isku xidhiyaysan afku kala taagmin khalaas waa inaad hore ka daboosho kulligiis sidaasaa sharci ah mowd oo qaybo ka muuqato maya lama rabo xadiiskan bukhaari muslim isku waafaqeen وعنها عائشة ayaa laga wariy أن abا bكر أنa abا bكر أنa abا bكر الصديq أنa abا bكر الصديq رaضي الله عنه qبla نبيa nabigu dhunkooday sلى الله عليه وسلم baعda mowti geeridiisii ka gadaal rwah الbخaariya wariyey nabiga sلى الله عليه وسلم markii la oofsaday oo naftu ka baxday abubakr ayaa faras isagoo saaran gurigiisa ka yimid waa ka degay masaajidkuu galay qofna lama hadlin caaishuu qolkeeda u galay nabiga xaggiisa u qastay asagoo go waxa weyan xibaraa ku daboolan wejigiisuu ka fayday waa ku foorarsaday waa dhunkooday waa uu dhunkooday marka uu dhunkooday uu yidhi biabi anta wa ummii ya nebiyallaah aabbeeyo hooyadayaan kugu furtaa nabigii allow laa yajmacu allaahu calayka mowtatayn ilaahay laba geeri iskugu kaa darimaa ama almowtatu alatii kutibat kutibat calayka faqad mutaha amaa geeridii lagugu qoray oon qof seegaya la arag taas waad dhimatay waa aad dhimatay sidaas ayuu yidhi marka xadiidkaas waxaa laga qaadanaa qofka marka uu dhinto mawdka uu yahay in waxa weeyaan uu dhunkoo karo qofkii markuu noolo ay u bannaanay in dhunkoodo qofkii qaacidadaasi culimmadu daabid uga dhigay qofkii markuu noolaa ay u bannaanay inuu dhunkoodo ah dhunkoo karo dee waxa weeyaan gabadh islaam ajnabi ka amaydkeed maad dhunkoone maya de sidii xaaraan kaaga tahay soo maa marka waa qofkii awel markuu noolaa ay u banaanayd inuu dhunkoodaa dhunkoo kara mawdka khalaas qaacidadaasi wey qaacidadaas wey marka waa la dhunkoo karaa maydka rawahu lbukhaari ayaa wariyey xadiidka wallahu subxaanahu wa tacaala aclam sala allahu wasalam wbaarak calaa nabiyina mxamed